waxyaabaha looga hadlaya waxay ahayd arrimaha amniga barnaamij waxaa jira isran one isran two a oo cas la yidhaahdo oo approach security ayaa looga hadlaayay runtii wuxuu ahaa shir oo aad iyo aad muhiim uga ah dalkeena soomaaliyeed waxyaabaha aan runtii focuska aan saarin way ahayd wixii noo qabsoomay iyo waxyaabaha noo dhiman aan rabno in ay noo qabsoomaan ay ka mid yihiin barnaamijkii taxnaha ahaa ee london bact ee ka soo bilowday oona quseeyey national security architecturekii iyo transition plan kala guurka ayaa qayb ka ahaa siyaabihii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed loo dhisi lahaa kabaasitigooda loo kordhin lahaa tayadooda iyo iyo tababarkooda si aan u gaarno si aan u gaarno qaabkii aan kala wareegi lahayn amsom ha tubta amniga roadmap to security-ga oy dowladda hadda ay qaadatay ay rabto inay ku shaqayso labada sano hartay ilaa labada kun labaatan iyo todobada waa la wadaagnay waa qaybaha ugu muhiimsan aan ka hadlaynay sidii loo meelmarin lahaa loo horgelin lahaa waxaa qayb ka ah qayb international community-ga ay ay qayb ku leeyihiin oo ah sidii lagu caawin lahaa hirgelinta qorshahooleedyada ee ku cad ee tubta amniga iyo cadaaladda